إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلام bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay duleedka magaalada muqdisho qarax lala egtay ciidamo yugandheys ah oo lugeynaya ayaa ka dhacay shabeellaha hoose ciidanka dowladda federaalk ayaa falkufsi ah shabeellaha hoose ugu geystay afar gabdhood iyadoona mid ka mida gabdhahaas ay dhimatay khasaaro nafeed ayaa ka dhashay dhisme degmada hodan kula soo dumay shaqaale ku howlanaa dhismahaas mid ka mida culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay fadliga ay leedahay bisha ramadaan oo ay naga xigto wax ka yar hal toddobaad maamulka puntland ayaa soo saaray amar ah inaan masaajida lagu tukan karin arrinkaasuu bulshadu aad uga xumaadeen taliyo ka tirsan ciidamada booliiska maamulka somalilan ayaa ku dhaawacmay weerar ay dad rayd ah ku qaadeen xilli ay murmayeen isaga iyo dadweynaha magaalada caynaba aqooyahan ku sugan dalka dibaddiisa ayaa sheegay in korona uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha waddamada reer galbeedka dowladaha maraykanka iyo shiinaha ayaa midba midka kale ku eedeynaya inuu dunida ku faafiyey fayraska korona iyadoona labadooduba uu khasaare u geystay u diyaargarooba warkaas oo fidsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا
warkii oo dhan askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay duleedka magaalada muqdisho wararka aynu ka helayno duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka garas baalley ayaa ku waramaya in rag ka tirsan xarkada mujaahidiinta al-shabaab ay dil u geysteen askari ka tirsanaa ciidamada milatariga dowladda meydka askariga la dilay ayaa waxaa soo gaaray goobta oo ka qaaday ciidamo ka agdhowaa halka uu dilka ka dhacay iyadoona magaalada muqdisho iyo duleedkeeda maalmihii lasoo dhaafay ay ku soo badanayeen dilalka loo geysanayo ciidamada dowladda farmaajo shabeellaha hoosena waxaa ka dhacay qarax lala egtay ciidamo yugandheys ah oo lugeynayay inta u dhexaysa deegaanada danow iyo sidoo kale shalambood waxaa ka dhacay qarax lala egtay ciidamo yugandheys ah kuwaas oo lugeynayay qaraxan ayaa la rumaysan yahay inuu jiro khasaare ka soo gaaray ciidamada yuganda ee lala egtay qaraxa ciidanka dowladda federaalk ayaa falkuufsi ah shabeellaha hoose ugu geystay afar gabdhood iyadoona mid ka mida gabdhahaas ay dhimatay wariye maxamed ismaaciil ayaa warkan inoo faahfaahinaya gaari raaxo ah oo noociisa ahaa nooha ayna saarnaayeen dad rakaab ah oo u badan dumar ayaa ka baxay magaalada muqdisho wuxuuna kusii jeeday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay gaarigan ayaa waxaa jidgooyo u dhigay rag ku libisan dareeska ciidamada dowladda federaalk xili uu marayay inta u dhexaysa deegaanada yaqbari weyne iyo leego waxayna gaariga kala degeen inta badan dumarkii saarnaa ayagoona fal kufsi naxariis dara ah u geystay afar gabdhood waxaana meesha ku geeriyootay hal gabar oo saddex iyo toban sano jir ahayd saddexda kale ee la kufsaday ayaa hadda xaaladooda lagula tacaalaya xarun caafimaad oo ku taala magaalada baydhabo waxayna ahaayeen kuwa da ahaan karo midda yar ee saddex iyo tobanka jir ahayd ee u dhimatay falkan kufsiga ah ee loo geystay goobjoogee ku sugnaa meel aan sidaa ugu fogeen halka uu ku dhacay tacadigan isla markaana meesha gaaray kadib dhacdada ayaa warbaahinta ugu warmay falkan baabuurtii xamarka timid ee ahayd gaari nooca ah lagala degay gabdhihii la kufsay gabar saddex afar gabdhood ayay ahaayeen hal gabarta waa dhimatay saddex iyo toban jir iyadoo ah meesha markaan tagnay aan soo aragnay gabadhii way dhimatay nimankiina kulley duulaan ayaa lagu qaaday shalay isla markii sheekadaas markay dhacday duulaankii lagu qaaday rag baa laga soo qabtay dhibaatadaas ilaa hadda mana looga harsan nimanka falalka tacadiga ah oo ay geysanayeen ciidamada dowladda federaalka ayaa maalmihii lasoo dhaafay aad ugu sii badanayay shabeellada hoose dhowaan ayay ahayd markii laba habeen oo midooda aad u yar tahay ay ku kufsadeen meel aan sidaa ugu fogeen magaalada janaale bulshaweynta soomaalida ayaa aada ugu falceliyey falkan kufsiga ah oo ay geysteen ciidamada dowladda farmaajo waxaana midaasi kasoo horeeyey mid kale oo ka naxdin badan oo ka dhacay degmada afgooye kadib markii hal meel lagu wada kufsaday laba gabdhood oo aada u yaryar islamarkaana da ahaan jiray saddex sano iyo afar sano waxaana hadda warar dib laga helayo ay sheegayaan in xaaladda mid ka mid ah gabdhahaasi laga deerinayo wasiirka warfaafinta dowladda federaalka maxamed cabdi xayir maaraya oo arrintaa ka hadlay ayaa horey u sheegay in falalka kufsiga ah oo ay geysanayaan ciidamadooda ay maalgelinayaan hay-ada shisheeye khasaaro nafeed ayaa ka dhashay dhisme degmada hodan kula soo duumay shaqaalihii ku howlanaa dhisidiisa weriye maxamed cali aadan ayaa inoo faahfaahinayaa dhisme qadiimi ah oo ku yaala xaafadda soonakey ee degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa ku soo dumay qaar ka mid a shaqaale ku howlanaa inay dumiyaan dhismaha si dib loogu dhiso laba qof ayaa ku dhintay halka laba kalena ay ku dhaawacmeen dhismaha soo dumay waxaana ka badbaaday afar ruux oo kale labada qof ee dhimatay ayaa muddo saddex saaca ku hoos jiray dhismaha iyagoona helin wax gurmad ah taasoo keentay inay geeriyoodaan qaar ka mid a dadkii ka agdhowaa dhismaha ayaa ka warramaya sida ay wax u dhaceen walaalow gurigan dabaqa oo dabaqan dariskiisa ah ayaan kor baan ku liirsanaynay hal mar baan waxaan dareennay uuro ayaan dareennay oo gurigan dumitaankiisa ah waxaan isu qabanna waa deb iyo ma ahan waa guri dumay adiga labaatan daqiiqa ka bacdi guriga wax ka soo baxay afar qofood camal ah ka soo baxday dad kale ordaa dariskaah soo gala ka bacdi dabadeed markaan meeshaan nimaday waa u soo gurmannay laba qofoodaan hadda ka soo saarnay meeshaan duntay hoos aan ka soo saarnay labadiina dadkii kaleoo meesha shaqaalihii ka shaqeeyahaya waxay noo sheegeen inay dad kale ay ku jiraan welina hadda aan laga soo saarin raq iyo ruux dhinac ay ku jiraanna weli lama garanayo waxaa aad nooga soo daahay katarbiilada ama gurmadka qaadi lahay qashinkan soo dumay gurigan waa taqriiban waa dowladihii hore guriganoo kale hadda ma ahayn in loo diro qof oo naflaa oo marka guryahan guryo hore waaye oo qadiimiya haddii gow la siiyo waxaa laga yaba inay hal mar soo wada dumaan marka in dad bila'aadan loo diro guryahan oo kale ma aha dadkan guryaha iska wada qalab iyo iyo iyo katarbiile qaab loo dumiyaa jiro guryaha noocan oo kalea marka dad baa loo diray oo nimo masaakiina fuundiyaala oo ku soo dumay marka waxaa waaye khatarteeda leedahay qaarna hadda waa dhaawac culus qaarna waa dhinteen hadda saamacna hadda u jeedno mid ka mid ah raggii ku dhaawacmay dhismaha soo dumay oo la geeyey isbitaalka xaawo cabdi ee magaalada muqdisho ayaa dhankiisa ka warbixiyey waxyaabihii uu la kulmay eebtay hoos tiiriirkii derbiyaha dumiyeyni derbiyaha markii dumeen hal lug amalaa maarka taagnayti halkii lug hoostiisa wiil galay markii garaataan waa ku bilaabay markii garaacay abbaar garaacay marka waxaa maqlayba iyagoo kor dhan kasoo dubay juz yeerays wiilishii iga dambeeyeen inay hadda dhinteen inay noolaan war mu haay gudaha waxaa ku jirnay adi lix qof horey waxaa magaalada muqdisho ugu dumay dhismayaal dhowr ah iyadoona ay ugu wacan tahay inay yihiin kuwo qadiimi ah islamarkaana aan dhismahoodu adkayn mid ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay fadliga ay leedahay bisha ramadaanna waynaga xigto wax ka yar hal toddobaad wariye abubakar ayaa warkan inoo soo jeedinayaa isagoo la hadlayay boqolaal dadweyne ah oo isugu yimid ee masjid ku yaala wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayuu sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid a culimmada diinta islaamka waxa uu si qoto dheer uga hadlay soo dhoweynta bisha barakaysan ee ramadaan taa oo ay ka harsan yihiin maalmo kooban kadib salaada jumcaha ayuu sheekhu istaagay mimbarka isagoona dadka muslimiinta u faahfaahiyey fadaa'ish ay leedahay bisha ramadaan waxaa soonka sharaf ugu filan kalaamu rabbi alcaalamiin ayaa la soo dejiyey alla wuxuu yidhi subxaanah shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan bisha ramadaan waa bisha qur-aanka dhexdiisa lagu soo dejiyey shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaasi wabayinaati min alhuda waalfurqaan maxaa loo soo dejiyey qur-aanka in dadka allah uu ku hanuuniyo dadku inay khayrka fahmaan allah subxaanah wa tacaala markaa wuxuu amray in la soomo faman shahida minkum shahra falyasumhu qofkiiba bishii xaadiray isagoo caafimaad qaba safar aanan ahayn jiro aanan jirin ha soomo muslimiintu ha gartaano fadaa'il aan la koobi karin ayay leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu aad noogu caddeeyey bishan ramadaan fadaa'ishaydii rasuulku sal allahu caleyh wasalam halka uu gaarsiiyey allah waan aragnay inuu yidhi soonku waa farad xadiidka ibni cumarna rasuulku wuxuu ku sheegay inuu tiirka islaamka mid ka mida yahay bunya alislaamu calaa kamsin shahadati an laa ilaaha ila allah waana muxamadan rasuulu llah waiqaami asala waitaa'i zakaa wa sawmi ramadaan waxaji lbeyt inuu farad yahay buu rasuulku sheegay xadiidka ibni cumar ee saxiixa ah kadib markaasuu nebigu fadaa'ishii noo sheegay bal xadiidkan dhegaysta xadiidu abi hurayra رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول الليلة من شهر رمضان سدفت الشياطين ومردة الجن habeenka ugu horeeyo ramadaan lagu dhawaaqo bishii waa dhalatay waxaa la xirayaa shayaadiinta oo dhan waa la xiri wamaradat ljinni jinka kuwooda madax adag ee dadka aada u dhibi jirayna alla waa xiraya waqulliqat abwaabu nnaari falam tuftax minha baabun albaabada naarta oo dhan waa la xiraya toddoba albaab bay leedahay toddobadaba alla waa xiraya hal albaab lama furayo caawa bishu markay waa dhalatay la yidhaahdo وتفتح أبواب الجنة فلم يغلق منها باب البابda جنda sideed ana waa la furaya hal albaab lama xiraya intaa maxaa dheer يuناadي mناad ya باqي الkhayر أqبل وya باqي الشhر أqsir وللaahi cتقاء من الناar وذلika في كuلi لayلة dhawaaq baa yeeraya bishu markay dhalato munaadي munaad yaa baaqiya alkhayri aqbil kii khayrka awal ku dadaali jiray aqbil bishaani baa timide fursaddii baa kuu timid weligaana khayrkaad ku dadaali jirtay qaabil wayaa baaqiya shari aqsir kii sharta dalbi jirayow gaabso bishii sharta maahe shayaadiintii baa lagaa xiray albaabadii naartaa lagaa xiray balaayow dhan baa lagaa xiray weligaa shar baad raadin jirtay bishaan waa bishii towbada iyo naxariiste sharta kan dalbayow ka gaabso walilaahi cutaqaau min annaar alla wuxuu leeyahay dad uu naarta ka xoraynayo goormay dhacaysaa wadalika kulla layla habeen kasta marka la afuro dad baa naarta laga xoraynaya kuwa naarta laga xoreeya allah nagu daro habeen walba markii la xoraynayo kuwa naarta laga xoraynaya allah nagu daro walilaahi cutaqaau min annaar wadalika kullu layla habeen walbau alla naarta ka xoraynaya sheekh fu'aad maxamed khalaf ayaa ugu dambayntii dadka muslimiinta ugu baaqay inay iscaawiyaan waxa uuna bidhaamiyey dad gaar ah oo ay tahay inay dadka muslimiinta ay si wanaagsan u maamuusaan waa in qasnada loo furaa muslimiinta boqorada ah waxaa jooga awlaadu shuhadaa kuwa aabbahood ilaahay dartii loo dilo hooyo ay haysato afar iyo shan ay haysato aynan afur haysanin waxaa jooga ilmo agoommo ahoo masaakiina waxaa jooga kuwa fuqara ah in dadka muslimiinta dadka alla waxsiiyey bishaani waxaad baxsato haddaad la baxdo haddaad hal doolar la baxdaa waa laba laab weeye qasnada ruuxa rasuulku waa furi jiray bisha ramadaan gacanta gacantiisa waa furi jiray ilaa uu rasuulkana yidhi hal qof oo muslima ninka afuriya ajrigiisoo kale uu leeyahay isagoon ajirka laga nusqaaminaynin dad badan oo muslimiina waxaa jira ka xishoonayo gurigaaga inaad keento ood ka afuriso waa in guryahooda lagu afuriyaa waa inay dadka xoolaha ilaahay siiyey waa inay shan shan kiilo iyo toban toban kiilo oo sokora iyo bariis iyo u qaadaan dadka fuqarada ahee masaakiinta ah wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah weliba bisha ramadaan kuma sii jirto allah waxaan weydiisanaynaa bisha ramadaan amni iyo ammaan lanagu gaarsiiyo allah inuu naga dhiga kuwa soomay oo soonkooda la aqbalay oo alla u ka raali noqday allah waxaan weydiisanaynaa gaalada cudurro iyo musiibuu alle ku radeeye allah u kordhiyo ninbaa shalay wuxuu igu yidhi maraykanka shan kun baa shalay keliya ka dhimatay toban iyo shan iyo labaatan allaha uga dhiga maalmaha soo socdo maraykan diinka ilaahay buu ku soo duulay alla buu la collaytamay alle qasnadihiisa cadaabka allaha ku furo muslimiinta cudurkan musiibada allaha ka hayo muslimiinta cudurkan musiibada ahee sharta ah allaha ka hayo bilaadda muslimiinta oo dhan allaha ka kaafiyo muslimiinta gaalada ku nool dad muslimiin bay wax taraan oo dad muslimiina weeye iyaga laftigooda allah ka ilaaliyo shartooda cudurka shartiisa allaha dhinaca ka mariyo soonkana allah waxaan weydiisanaynaa inuu nabad nagu gaarsiiyo alla naga aqbalo culimmada muslimiinta iyo ducaadda ku nool caalamka ayaa jimcihii si aada dadka muslimiinta ugu baraarujiyey soo dhoweynta bisha barakaysan ee ramadaan waxaana khudbadaha masaajidda lagu soo qaatay fadliga ay leedahay bisha ramadaan ee fooda inagu soo haysa guud ahaan bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ah ee ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laga dareemayaa u diyaargarowga bisha barakaysan ee ramadaan halka meelaha ay ka taliyaan maamulada shisheeyaha dalka ka yagleelay ay dadka ku hayaan cadaadis xooggan iyagoo ku marmarsiyoonaya ka hortagga cudurka koronafirus maamulka puntland ayaa soo saaray amar ah inaan masaajida lagu dukan karin arrinkaasuu bulshada aada uga xumaadeen wariye cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkan inoo soo jeedinaya qoraal ka soo baxay maamul goboleedka puntland ayaa waxaa lagu sheegay in salaada jamaacada aan lagu tukan karin masaajida ku yaala deegaanada maamulkaasi uu ka arrimayo madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dan ayaa ciidamadiisa waxa uu ku amray in arrintaasi ay fuliyaan islamarkaasina ciddii ka hortimaada awaamiirta maamulka ay tallaabo ka qaadaan maamulka puntland ayaa waxa uu ku marmarsiyooday in laga hortegayo cudurka faafa ee corona sidaasi aawadeedna masaajidda aan lagu tukan karin bulshada ku dhaqan deegaanada puntland ayaa si weyn waxay u hadal hayaan amarkan ka soo baxay maamulkaasi mana cadda in qorshuhu sidii loogu talagalay u dhaqangeli doono iyo in kale waddamada shisheeye ee cudurka ku faafay islamarkaasina diinta islaamka cadow ku ahaa ayaa horey waxay u soo rogeen awaamiir la xiriirta in masaajidda aan la isugu tegi karin maamuladan soomaaliya ka jirana waxa ay dhaqan gelinayaan gebi ahaanba wixii shisheeyuhu uu soo rogay oo awaamiira oo la xiriira cudurka corona sidoo kale guddiga kahortagga cudurka corona ee maamulka somalilan ayaa horey waxay u sheegeen in masaajidda aan la isugu imaan karin islamarkaasina aan lagu tukan karin inkastoo wareegta rasmi ah oo arrintaasi la xiriirta aanay ka soo bixin madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi dhanka magaalada muqdisho jimcihii toddobaadkii hore ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxa ay weerareen masaajid badan waxaanay kala ceeriyeen jamaacaadkii inay ku tukadaan qorshaynayay dadka u dhuun daloola maamuladan soomaaliya ka jira waxay sheegayaan in awalba ay cadow ku ahaayeen diinta islaamka islamarkaasina ay dagaal toosa iyo mid dadbanba kula jireen iminkana ay sii heleen fursad kale oo ay ku marmarsiyoodaan taliyo ka tirsan ciidamada booliiska maamulka somalilan ayaa ku dhaawacmay weerar ay dad rayd ah ku qaadeen xilli ay murmayeen isaga iyo dadweynaha magaalada caynaba waryacay duruus faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa weerar loo adeegsaday dhagxaan culus oo lagu qaaday taliyaha ciidanka booliska ee gobolka saraar ee uu ka arrimiyo somalilan iyo askar waardiya uu ahaa weerarkan dhagxaanta ayaa waxa uu ka dhacay magaalada caynabah kaasi oo yimid kadib markii taliyaha ciidanka booliska ee gobolka saraar gaashaanla dhexe xasan ismaaciil yuusuf iyo askartiisa ay isku dayeen in ay awood ku kala kaxeeyaan dad isugu yimid goob ganacsi oo ku taalla magaalada dadka shacabka ah ayaa weerar dhagxaan ah kala hor yimid taliyaha booliska iyo ciidankii la socday kuwaasi oo doonayay inay dadka ka kala eriyaan buuq iyo shiqaaqo muddo socota kadib waxaa meesha uu dhaawac culus ka soo gaaray xasan ismaaciil taliyihii booliska iyo laba askari taliyaha ayaa sidaas warbaahinta u sheegay isagoo ku sugnaa magaalada burco oo xaaladiisa caafimaad lagu dabiibayay maqaayad baa waxaa isugu yimi ilaa lixda qof markaasay albaabadii guriga aan ka gelin qoraalkay soo dhigteen marka dadkaasun baanu kala dareerinayni dhaawacyo sahla weeye waanu fiican nahay aniguna waaniga badeeda kula hadlayo haddana ka soo baxay askartuna wax sidaa usii weyn maaha hadday soo gelayaan iyadu waa wada soconay qoladii dhakhaatiirta unbaa ku tala bixisay haddana aanay lahayn egetray ama qalabkii kale baadhista isla saacadan aan noqonaya anigu isla saacadan ayaan caynaba ku noqonay inta badan deegaanada uu ka taliyo maamulka somalilan ayaa lagu soo calaamadeeyaa dhacdooyinka nuucan ah iyadoona marka ay iska horyimaadaan ciidamada maamulkaas iyo dadka rayidka ah oo dulmigooda ka dhiidhinaya aqoon-yahan ku sugan dalka dibaddiisa ayaa sheegay in korona uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha waddamada reer galbeedka wariye maxamed daahir cali sow ayaa inoo faahfaahinaya aqoon-yahan cabdulaahi cali hiirad oo jooga dalka ingiriiska lana hadlay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ka hadlay coronavirus sida uu u saameeyey waddamada reer galbeedka gaar ahaan dalka ingiriiska waxa uu sheegay in cudurka uu la degay dhaqaalihii dalka ingiriiska iyo waddamada reer galbeedka kuwaasi oo looga yimid meel aysan filaynin iyagoo isku arkaya inay yihiin dalal horumaray oo hogaaminaya dhaqaalaha adduunka dhaqaaluhu wuxuu hoos u dhacay ama u dhici doonaa si aan taariikhda nolosha aadamiga soo marin sida la rajeynayo amaba haddaba ay u muuqato waxaa istaagayn oo xiran gebi ahaanba intii badnayd boqolkiiba marka la eego waxaa xiran boqolkiiba sagaashan iyo sideed kaabayaashii iyo dhaqdhaqaaqii ganacsi iyo dukaamadii waaweynaa ee furnaa labada nooc ee aan ka reebay ayaa waxay yihiin daruuriyaad cuntooyinkii la cuni lahaa meelaha dawooyinka iyo shidaalka iyo waxyaabaha noocaasa laga qaadan lahaa oo aanba aaminsanahay iyaga laftigooda boqolkiiba laba inay ka yaraan karaan haddana boqolkiiba sagaashan iyo sideed qiyaasta halkaasaad ka garan kartaa boqolkiiba sagaashan iyo sideed wuxuu dhacay dhaqaalihii wadamadan reer galbeedka sababtu waxay tahay waxaa istaagay gebi ahaanba diyaaradihii cabdulaahi waxa uu sheegay dadka karoona u dhimanaya ee ku sugan gudaha dalka ingiriiska in maalinba maalinta ka dambaysa ay sii kordhayso islamarkaana meydadka ay buuxdhaafiyeen meelihii lagu aasayay isagoo sheegay in xabaalo wadareedyo lagu aasayo dadka u dhintay coronavirus marka aad wacdo xitaa qabuuriyadii waqti ay email yar kaaga soo jawaabaan aanay helaynin anigayga kan bay igu dhacday oo ilaa iyo muddo kadaba cararayay dad fara badan bay haysataa oo aan ilaa iyo hadda hadda qabrigii ugu weynaaya peace of gardens la odhan jiray amaba beerta nabadda ee dadka muslimiinta ah lagu aaso maxaa dhacay ilaa iyo maanta inaanay soo jawaabin qof maxaa la yidhaahdaa labadii bisha dhintay oo toddobadii bisha lasoo sii daayay dad baa muuli ilaa bil ku jira oo waxa ugu welwelka badani uu yahay iyagoo lacagtii haysta ay ku aasi lahaayeen qabri ulac kuwo aan lacagtiina u haynin qaabkii iyo qorshihiina ka maqan yahay haddii aysan wadankan aadan lacag haysaninna ay tahay wax mushkiladeeda leh dadka korona ugu dhintay gudaha dalka ingiriiska waxaa ka mid ah dad soomaaliyeed waxaana dowladda britain ay ku fashilantay wax ka qabashada fidista xanuunkan oo gaaray meelo badan gudaha dalka ingiriiska maxaa ugu wacantaa waa kan cabdulaahi cali hiirad la tacaalidda dowladdani ay la tacaalayso ama dowladaha yurub la tacaalidda ama la dagaalanka ay cudurkan la dagaalamayaan runtii aad buu u liitaa aad iyo aad ayuu u liitaa wadamada aan aragnay oo dhan aad bay u liitaan marka laga reebo jinaha jinaha oo dhaqanka aan ku aragnay wuxuu ahaa waxay kiciyeen wixii ummad shaqayn karay oo dhan waxay buufiyeen meel walba oo la buufin karay waxay haystaan oo ay dadka kale kaga duwan yihiin jinuhu waa warshadihii adduunka wax walba oo aanu iibsanaa maalmahan waxaa ku qoran in china lagu sameeyey sidaa daraaddeed wadamadani waxyaabihii aas-aasiga ahaa ee glofisky b p e ga waxa ay ugu yeeraan oo personal protection equipment la yidhaahdo waxyaabihii aas-aaska ahaa inay ka aradan yihiin waxyaabihii faraha lagu dhaqanayay baa wiiggii ugu horreeyeyba la waayay waxyaabaha hadda maaragtay aadka gabaabsiga u ah oo dadku inay wada helaan ay dhib ku tahay wax laga gashto oo afka lagu xirtaa suuqyadii laga waayay chinana waxaas waxaad ka helaysaa halkii guri baa waxa laga yaabaa hal milyan oo item inuu helo qaabka diyaargarow aad buu u liitaa dhinaca caafimaad marka laga eego marka laga eego dhinaca hosbitaalada waxa khatar ku jira runtii khatar ku jira dhakhaatiirtii waxaan ka shaqaynaysay halka warkan dhegaystayaal uu saaka idinkaga imaanaya waa idaacadda islaamiga alfurqaan dowladaha maraykanka iyo shiinaha ayaa midba midka kale ku eedeynayay inuu dunida ku faafiyey fayruska korona uu labadooduba khasaare u geystay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku hanjabay inuu ciqaabi doono shiinaha haddii ay ku caddaato in fayraskan oo si ulakac ah dunida ugu faafiyey tirada dadka uu ku dhacay cudurka covid nteen ayaa dunida daafaheda waxay kor u dhaaftay laba dhibic sagaaliyo labaatan milyan oo dad ah madaxweynaha dhimir kale ee trump ayaa sheegay maalintii sabtidii shir jarayd uu u qabtay in shiinaha ay tahay inay la kulmaan cawaaqib haddii ay si ulakac ah mas-uul uga tahay faafitaanka cudurkanna way aaminsan yihiin dad badan oo iyaga ka mid ah in shiinaha uu kasoo dilaacay haddii uu si khalad ah uga faafay arrintaas waa mid caadi ah laakiin haddii ay si ulakac ah mas-uul uga yihiin waxaan marsiin doonaa ciqaab aysan kasoo kabsan karin waa sida uu ku goodinayo trump trump oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale su-aale ka keenay sheebaar ku yaala wuhan kaasoo fox news uu sheegay toddobaadkii lasoo dhaafay inay u badan tahay inuu soo saaray fayraska korona taasoo qayb ka ah dadaalada shiinaha ee muujinaya hoofitaanka dadaalkeeda loogu talagalay waxaana arrintani uu trump u sababeynayaa sida fudud ee shiinaha uga soo kabsaday iyo qaabka uula degay maraykanka isagoona trump arrintan ku sheegay inay tahay shirqool waayo waxa uu sheegay shiinaha markii uu ku dhacay in durbadiiba ay si fudud ku xakameeyeen waayo wuxuu sheegay inay garanayeen halkii uu kaga yimid cudurkan waxaa sidoo kale muran badan dhaliyey tiro uu jimcihii lasoo dhaafay shiinaha faafiye taasoo ku saabsan dadka u geeriyoonaya cudurka koronafirus wuxuuna dib u eegay tirada dhimashada ee virus wuhan isagoona ku daray kun iyo saddex boqol oo dhimasho ah taasoo maraykanka uu ku sheegay in shiinaha uu isaga caawinayo su-aalaha adag ee la weydii doono waxaana marsii horeysay sirdoonka maraykanka war ay soo saareen ay ku sheegeen in malaayiin qof shiinaha uga dhintay korona balse ay qarinayaan isku soo wada duub oo dowladaha jabaabirada ah ee saameynta ba'an uu ku yeeshay cudurka koronafirus ayaa midba midka kale ku eedeynaya inuu faafinayo laakiin taabaddelkeeda waxaa qaba culimada iyo mashaayikhda diinta islaamka waxayna sheegayeen in arrinkani uu yahay halaag kaga yimid dhanka allah taasoo in badan oo muslimiinta ka mid ah ay ku farxeen warkii aad kala socoteen dhegaystayaal saaka idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa